aan ku bilownay ee guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa shalay magaalada muqdisho ku magacaabay guddi ka kooban shan iyo toban xubnood oo ku meel gaara oo soo diyaariya sharciga doorashada haddaba guddigan iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada doorashada qaran ee soomaaliya ayaan wax ka weydiiyey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee soomaaliya xaliimo ismaaciil ibraahim oo loo yaqaano xaliimo yarey qadka taleefonka ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ay ku sugan tahay ayaan kula xiriiray
bismillahi raxmaan raxiim abo waa mahadsan tahay wax lagu wareero ma ahan haddii si loo fiiriyana waa la wareeraayo sababtoo ah anaka doorashada waxa doorashada la yidhaaha nagu cusub nidaamka doorashada ah oo kow iyo labaatan sano oo militari ah iyo soddon sano waxaan ku jirnaa heehaab ah oon doorasho la aqoonin marka isku dar kow iyo labaatan sano iyo muxuu ahaay iyo soddonkan sano waa konton iyo konton sano waayo konton sano inta jirta konton sano kadib inta dhalatana waa garan kartaa mujtamaca dhan waayo badidiisa wasaaradda arrimaha gudaha soo diyaarisay golaha wasiiradaa la geeyey golaha wasiiradana waxay usii gudbiyeen golaha shacbiga golaha shacbiga waa ka hadleen aqriskii koowaadey galeen waxay istusiyeen in waxyaabo badan uu u baahan yahay in laga bedelo ama laga taabto ama inuu sharcigan isagoo rasmiga uu kasoo baxo golaha shacbiga marka muddaha ay xoogaa haayeen shalay hadda guddoomiyaha baarlamaanka waa kasoo magacaabay guddi isla baarlamaanka dhexdiisa xildhibaanada baarlamaanka ah oo sharcigii inay kasoo shaqeeyaan soo hagaajiyaan si baarlamaanka uu markaasita akrinka labaad iyo mid saddexaad u galo uu ansixiyo guddigu marka waa guddi kaasa guddi xildhibaana waaye dastuurka qalankay ku taalaa in sharciga doorashada ama guddiga doorashada ama wixii doorasho quseeya shuruucdooda in ay tahay inuu baarlamaanka soo saaro annaka guddi waxaan nahay farsamo sharcigii aan ku shaqeyn lahayn waayo sharcigaan oola soo saarayo isagaana howlo badan nooga xiran yihiin oon sugeyna waxaan rajeynayaa guddigaas inuu sida dhaqsiyaha badan uu uga soo shaqeeyo sharcigaas hayto kadibna sharci ee ummadda soomaaliyeed kuwada kalsoonta oo baarlamaankoodii ama ha noqdo golaha shacbiga ama aqalka sare ha noqdo ay soo ansixiyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan oo loo soo gaaro oo markaa aan ku shaqeyno waxaa jiray arrin muran badan oo muddo ka taagnaa oo shaki badan dhalisay oo ahayd haddii doorashada ay ku qabsoomi weyso waktigii loogu talagalay qof iyo codkii dalka uu ku gaari waayo in dowladda hadda jirta ama baarlamaanka hadda jira ay sii jirayaan oo muddo kororsi imaanayo sharciga haddan loo gudbiya baarlamaanka qodobka ma ku jira ma aniga waxbaa la kororsanaa ama waxbaa la kordhinaya oo soo baxday ma maqal cid ku shaqeynayna ma aan arkin sharcigan wuxuu la mid yahay shuruucda adduunka jirta uuna waafaqsanaan doonaa ma noqon doono sharci keligiis iska socdo inkastoo aan leenahay duruufo gaara iyo xaalado gaara oo ay qasab tahay in oo muxuu ahaa la waafajiyo duru wax kastoo sharuuca oo soo baxaysa in la waafajiyo duruufaheena in ay qasab tahay haddana waxa waaye sharci doorasho wax cusub ma aha hadday doorasho dhaceysa waxaa loo baahan yahay sharcigii la raaci lahaa marka in hadda sharcigi lagu qoro dowladaa kororsanaya ama dowladaa waxeeneen wax suuragal a ma aha sharcigiina hadda wuxuu gacanta ugu jiraa golaha shacbiga sida uu yahay iyo habka uu noqonayo iyo sidaan u raad raacayna iyo kulli waxa waaye sharcigaas waxaan ka sugaynaa baarlamaankeena federaalka soomaaliyeed waa gartay muddaad ku dhex jirteen howlahan diyaarinta doorashada qaran waktiguna waa soo koobmay oo muddo yarun baa ka dhiman oo wax badan ma haysataan raje intee laga aad ka qabtaan in doorashada waktigeeda ku qabsoonto oo sidii la rabay a u dhacdo hor doorasho in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay marka ugu horeyso inay shuruucdu jirto marka labaadna inuu jiro guddigii doorashadaas suuragelin lahaa oo ka shaqeyn lahaa guddigan sidaa la socotid waxaa la aasaasay laba kun iyo lix iyo tobankii julaay dowladdii dowladdan ka horeysay muxuu ahay lahayd soo bandhigidiisa golaha shacbiguna uu ansixiyey waxaan nahay waxaan ku bilaawnay maalintaas julaay sagaal qof hadda wuxuu kusii dhadhow yahay shaqaale gaaraya iyo la taliyayaashooda iyo kulli ilaa boqol iyo konton qof kusii socda wuxuu dhisan yahay muddo saddex sano iyo bar ah oo afartii sanaaba usoo dhow afartaas sanana waxaa laga shaqeynaya oo la dhisaayay hababkii kala duwnaa oo doorasho lagu qaban lahaa iyo dariiqii doorasho loo mari lahaa iyo habkii loo raaci lahaa meel la iskama fadhinin waa ogahay dadka badan waxay leeyihiin doorasho ma dhici karta wakti male yes haddaan shaqada la qabanin ma dhici karto laakiin shaqada inteedii badneed waa la qabtay haddana si uu hore loogu sii dhaqaajiyo waxawaaye waxa yaroo ka dhiman waxawaaye inuu sharcigaas soo baxo oo howlaha aan waafajino sharcigaas doorasho way dhici kartaa waktiga noo haray waa ku dhici kartaa haddii waktiga ugu habboon uu sharcigaas yimaado way wayna wayna dhacaysaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu ugu bishaareynaa ama ay tahay inay ku kalsoodaan doorasho inay soomaaliya ka dhici karto wadamo badan seedhig iyo diraasa aan soo sameynay waxayna tusaysaa wadamo badan oo naga dhib badan oo naga dhibaato badan oo naga mushkulooyin badan in ay doorashada wakti yar oo kooban ku qabsoontay haddii laga shaqeeyo oo oo ummaddu ay ka wada shaqeeyaan waa waa qabsoomaysaa guddiguna waa diyaariyay in lagu kalsoonaada wuuna soo bandhigayaa waxaa maqalnaa daraasado iyo wax la qabtay oo oo laga shaqeynayo daraasad hadii laga shaqeynayo cidda ugu horeyso in loo yimaado oo la weydiiyo xagee wax idiin maraayaan waxay ahayd guddiga guddigoon loo imaanaana ay arrimahaas iska dhacayaan marka waxaan waxaan leeyahay annaga waa qabnaa kalsooni buuxdo haddii
meesha meesha haddaan su-aal kaa weydiiyo ma waxaa jira dad shaki gelinaya oo wax iska weydiinaya oo hadda baaris ku haya doorasha ma dhici kartaa mise ma dhici karto dad badan ha dad badan in badan maadaama aan doorashadii aan la aqoon maadaama dana gaarahoo badan la leeyahay maadaama waxa cusubba ay dadku cabsi geliyaan waxa waaye waa way buuxdaa arrimahaas way way badan yihin
taasi waxayd guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee soomaaliya xaliimo ismaaciil ibraahim oo loo yaqaano xaliimo yari qadka teleefonka ee gobolka minnesota dalka maraykanka iyadoo ku sugan ayay ii waramaysay